أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين fadlan kusoo dhowaada fadhigii shanaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wabacd Eh, biidni illaahi tacaala waxaynu qaadan doonaa majliskeenii saddexaad ee ka mida nadwadii cilmiga ahayd ee inoo soo socotay Eh, biidni illaahi tacaala say iclaanka aad ku aragteen majliskeenina wuxuu noqon doonaa eh, majlis fataawa oo su-aalo iyo jawaaba lagu weydiin doono culimmadeenna ilaahay subxaana wa tacaala inoo ilaaliyo Eh, waxaa inoo joogaa sheekheenna sheekh maxamed cabdi daahir oo biidni illaahi tacaala aynu su-aalaha ku dul akhriyi doono intaynaan su-aalaha bilaabin waxaan u dhiibi doonaa sheekha kelmed biidni illaahi tacaala uu inoogu horreysiin doono falyatafadal mashkuuran maajuuran biidni illaahi tacaala Eh, intaa su-aala eh, kelmadda sheekhu wadana su-aalaha waa la soo gudbin karaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته الله سبحانه وتعالى وحينه أبو ري أن عباده وما خلقت الجن والإنس ilaa liyacbuduun kadibna waxaa uu inagu manaystay wixii aynu ku garan lahayn cibaadadaas iyo wixii aynu u isticmaali lahaynba marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina soo saaray arooradii arxaamta hooyooyinkeen dabeedna wuxuu yihi wajacala lakum asamca walabsaara walafida yacni waxyaalahaas waa adawaat almacrifa ilaahay subxaana wa tacaala sidaad u garan lahayd wixii uu ku soo dejiyey irsaaqadna waa ku siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dambeysiiyey markuu cibaadada inoo sheegay maa uriidu minhum min risq wamaa uriidu minhum an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu duquwati matiin haddii marka ilaahay subxaana wa tacaala lixda lixaad inoo dhamaystiray irsaaqadu ina siiyey cibaadadii marka wixii aan ku gudan lahayn waa haysanaa kadibna waxaa lainoo soo diray nebi ina hanuuninaya oo wata waxyi huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin alxaq liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun marka ilaahay wuxuu soo diray rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam iyo rasuulka horreysiba laakiin waxaa ugu- waxaa ugu dambeeyey rasuulkeeni maxamed ah dabeedna wuxuu yidhi bilhudaa hanuun ma la soo diray ibnu kathiir waata uu leeyahay waxaa loo jeedaa hudahan alcilmu annaafic cilmi waxtar leh oo naafica wa diin alxaq waxaa loo jeedaa bur alcamal asaalix saas wey marka waxaa la rabaa cilmigaas in la barto kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo loo fahmo sidii ay u fahmeen jiilkii hore saxaabadii iyo wixii raacay taasaa loo baahan yahay maxaa yeelay suuragal ma aha in xaq ka qarsoomay saxaabadii oo dhan nin ka dambeeya inuu helo suuragal maaha suuragal maaha muruunada shareecada fiqhiga waa laga yaaba axwaal cusub inay timaado oo dabeedna ay mujtahidiintu ku dadaalaan inay maaragtay mxuu ahaa ay ay fataawi cusub la yimaadaan calaa du'i kitaabi wa sunna laakiin weligaa arki maysid wax ku dadaalaya maanta caqiido abadan saldhiga diintani waa caqiidada wey sideeda iska ahaanaysa waxyaala waxaa jiraan isbedelayn akhlaaqda iyo caqiidada iyo isma bedelaan daydnaan raacayn dee ninkii habeen baan ka sheekeynaynay john dewey oo yidhi wax joogtaa maba jiraan fadiilo joogto ah iyo akhlaaq joogto ah maba jirta buuri isma garanaysa waa laga yaabaa maanta wax sharaf ah berri inuu ceeb noqdo isma garanaysa wax maanta ceeb ana berrita uu sharaf noqdo saasuu leeyay laakiin xaqiiqadu waxaa weeyaan beenta weligeed way xun tahay zinadu weligeed way xun tahay khiyaanadu weligeed way xun tahay kuwa addaadooda oo fadaa'ilana weligeed way fiican yahay waxaa loo baahan yahay marka in loo fahmo kitaabka iyo sunnadii sida ay saxaabadu u fahmeen dhowr mas'alo waa muhiim inuu qofku aada ugu dadaalo midda koobaad inuu kitaabka ilaahay ihtimaam siiyo حفظا وتلاوة ومعرفة بتفسيره الله غمر ما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي فريال أنا إن لبرته سيدا اللغة وكلا سيدا أصول الفقه وكلا سيدا مصطلح الحديث وكلا يوحي لمده ومهم جدا هذا ahan bay kasii tahay oo nimankii la odhan jiray gaalada iyo ahlul ahwaagu aada bay u daraaseeyaan dabeedna waxay kala soo baxaan uun gaaladu shubuhaad bay kala soo baxaan maalin dhaweyd nin gaal ah ayaa wuxuu muxaadaro ka dhigay oxford university dadkii soo ka soo qaybgalana muslimiin bay u badnaa ilaa siddeed boqol oo qof oo muslimiin ah wuxuu yidhi waxyaala waxaa jira muslimiintu ay kala dhexlaan jiilan bacda jiil oy u haystaan musallamaad laakiin aan musallamaad ahayn maxaa ka mid ah la yidhi markaas wuxuu yidhi waxaa ka mid ah najaashi baa islaamay waxba kama jiraan bu najaashi waxba kama jiraan dabeedna wuxuu dabcay inuu axaadiis soo dariishado wadaad dhex fadhiyey meesha yaa wuxuu yihi urkaad u kaadi xadiidkaasi waa fabricated waa mawduuc buui waa masnuuc waxba kama jiraan wax muslimiinta ahoo ninkaa dariishadana loomaba arag haddana xoogaa uu sii socday mid kalu keenay markaasuu yihi kaasina waa fabricated alaabtiisi buu urursay markaasa wuxuu yihi muxaadaradii ma sii wadi karo waa inaan macluumaadka kadib ugu noqdaa markii horena waxaa ii sheegay ninkii muqaawameeyey ee challenge gareeyey taxadiga ku sameeyey wuxuu yidhi waxaan la yaabay dadkii muslimiinta ah ee meeshaa joogay ninkaasi af ingiriisigu aad u yaqaana ogaada ninka ninka waddankaa jooga oo af ingiriis si fiican ugu hadlana dhowr xabo af cariga dhex gelgeliyana dee waa caalim wey iska ilaali soo ma garanaysa marka saasaa loo eegayey bu markii labadii xadiis lagu qabsadayna oo uu iska kacayna dadkii o dhan way sacbiyeen iyagoo taageeraya ninkii iyagu may bartaan yani waxaad garanaysaa marka in lagu shuban lahaa maalinta haddaanu ninkaa joogi lahayn sidaa daraaddeed waa muhiim in nin waliba uu u biyeysto kuwii annaga aan soo gaadhnay haddii ashaaciro yihiin iyo haddii ay suufiye yihiin iyo haddii ay wax kale yihiin cilmi may lahayn waana cabaadi jireen waan garanaya anugu waxay odhan jireen dhal- wahaabiyadu way naga adkaan doontaa wahaabiya noo bixiyeen soo ma way naga adkaan doonaan sababtoo carruurtooda waxay bartaan kuweena waxma bartaane waxay ku jiraan buu ihi muxuu ahaa sinimooyinka iyo riwaayadahay galaan berigaasaasay dhihi jireen laakiin maanta sidii hore maaha waxa aada barataan bay bartaan markaase waxay u bartaan si qalloocan marka hadda waxaa u baahan kulligan waxaa u- waxaad u baahan inaad noqotaan ibnu taymiya zamanihi tiimiyihii kulligii inaad noqotaan baa laydinka rabaa oo meeshii ay galaan ba aad ka sartaan si kaloo ay ku suroobi kartaan ma jiraan ilaa cilmigaa in aada loo barta mooyaane qodobkaasi waa qodob qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeye waa muhiim jiddan ummaddani in tawxiidka ay ku dadaasho inaad tawxiidka lagu dadaalo oo dacwada tawxiid u dhiso qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waddadayda waa tan sabiilii wuduux alru'ya yani horta meeshaad u socota inaad garato wey ma galbeedaad u socotaa mise beraad u socota haadihi sabiili markaasaa rasuulka waxaa lagu yidhi waxaa ku tidhaahdaa adcuu ila allahi calaa basiira dadka waxaan ugu yeedhayaa adcuu annaasa ila allah dadka waxaan ugu yeedhayaa ila allah allah baan ugu yeedhaya waa qodobka labaad oo qof kasta looga baahan yahay oo nabiga ku daydo ku dayanaya inuu markuu wax barto oo waddada caddaysto oo garta manhajka uu ku socdo dadka inuu ugu yeedho isma garanaysid ila allah baa la rabaa laakiin ee lama rabo inuu qofku naftiisa dadka ugu yeedho ilaa nafsii ma aha ilaa qabiilatiina ma aha ilaa waطanii ilaa shacbii ma aha ilaa xisbiina ma aha isma garanaysid qofka dadka u yeedhaya horta inuu ogaado wey yaad ugu yeedhaysaa dadka ma ilaahay baa kugu og inaad ugu yeedhayso oo keliya allah subxaanahu wa tacaala oo ninkaasi hadduu waddadaa qabsado ilaahay si si wacan u caabudo raalli baad ka noqon mise ilaa uu adiga kabaha kuu qaado oo maaragtay yah soo ma garanaysa oo hadduu kabaha kuu qaado maalan waxaa dhici karta mararka qaarkood kabaha kuu qaado maalan yani maalinta muu is- iska isagaa istaagayo kabay kuu qaadi maayo maad u cadhoon ko ninkani markii wax barto oo aad wax bartay haddaad xisbi ka ka socoto oo kale aad tiraahdo, "Waa nin nin fiican baa tahay kaale xisbiga aan kugu daree waabaad ka diiday matalan ma isbedeli doonaa maran doona waa kaa muqaba kale mise sidaadiiba ku ahaan oo caadi yani oo waxaad ku qiimeynaysaa qofka waxa uu yahay adcuu ila allah walaal. ila allahi faqad laa ilaa gayri calaa basiiran hadda waa cilmigaan ka sheekeynayay oo waxaa la doonayaa dadka ilaayaha ugu yeedho adoo waxaad ugu yeedhaysa garanaya markaasaa rasuulka waxaa lagu yidhi ana waman itabacani yacni ana adcuu ila allahi calaa basiira ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة ma garanaysa aniga ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa oo dar alla iga tahay anoo cilmi ku cilmi ku ku salaynaya waxaan ugu yeedhayo ka iraacaana waa sidoo kale wey halkaa maxaad ka fahamtay marka qofaan mutabic ahayn xaq uma leh dadka in ugu yeedho soo aduu la goynaya le ana waman itabacnii bale aladii yatabicunii yadcuu annaasa ila allahi calaa basiira marka meesha waxaad ka fahamtay marka qofka haddaanu sunni ahayn oo alhawaay xaq uma leh dadka waxay ku leeyihiin maxaad ka rabtaa dadka dadka salaadda ugu yeedhayaan kida kida kida xaq uma leh hadduu sameeyo dee anugu gacanta kama qabanayno lakin xaq ma laha waa inuu ninku mutabic noqdaa si uusan u lugoyn mutabic inuu noqda la rabaa oosan bidca ku soconin markaasuu yihi subxaana allah allah nasahan wamaa ana min almushrikiin meeshaa marka waxaad ka fahamtay subxaana allahidaas dacwadan waa inay ku dhisnaataa calaa tanziihi illahi subxaana wa tacaala cala tawxiid soo ma garanaysa waa in lagu saleeyaa dacwo kasta oo aan tawxiid ku salaysnayna faashila wey oo aan shirkiyaadka iyo mushrikiinta aan beri ka ahayn ya marka saas daraaddeed baa suura suuragal aysan u ahayn qofka haddii ay uu shirki soo galo xataa ayaan la gaalaysin lijahlihi aw lita'wiilihi aw limasaa'il ukhraa in dacwada lagula tacaawuno dee ma banaana adeer sababto waxa weeyaan muxuu barayaa de muxuu barayaa shirkigaasu baraya hadda aada waxaa uga buuxda baraha bulshada waxaa aada uga buuxda niman suufiya ah niman shiica ah oo dadka u yeedhaya ashaaciro ah dadka u yeedhaya dhagahaygaasa waxaan ku dhegeystay mid la odhanaya cabdulqaadir lama baryi karo cabdulqaadir lama baryi karo meesha ay ku taallo cabdulqaadir lama baryo kara keen kitaaba ka soo saar ama xadiidka nin caamo caynkaa lagu yidhi maxaad u malayn ilaan kuma taallo muxuu ahaa yani wixii uu dabagediyaya soo ma ogin war markay diin tahay dee waa man amaranii wey markay adduunyo tahayna man manacanii wey soo ma hadal macnihiisa caynkaas uu yahay baa laga wariyaa imaam shaafici raxmatullah caleyh oo yidhi asaasu alcibaadaat alxadr ay almanc soo garanaysa asaaska cibaadaadka waxaa weeyaan laguma ogola wax cibaado ah ama diin ah laguma ogolo inaad faraha u qaado waa mamnuuc in lagu amro mooye wixii adduunye ana xor baa tahay aطalq saasuu yihi asaasu mucaamalaat aطalq waad furan tahay haddaan lagaa reebin marka waxaa weeyaan slogankaagu waxaa weeye marka markay diin tahay man amaranii yaa i amray ruuxan samey way fiican tahay man amaranii adeer yaa i amray ma allah i amray mase rasuulkiisa i amray waa garat soo ma hadday adduunyo tahayna oo aad maalan meel wax ka samaysanaysana oo jooji waxan lama ogole eh man manacanii wey yaa yaa i diiday adduunyada marka xor baa u tahay sma garanaysa cidda kugu qabsamaysa gabadha ad guursanayso iyo qabiilka ay tahay ma garat iyo sidaad u becmushtareynayso inaad dukaan furanayso inaad walow aan jeclaan lahaa xaqiiqatan dadka meeshan jooga inay nin nin waliba inuu xirfad samaysto oo isagoon ka tegin dalabul cilmiga inuu xirfad leeyahay waa lagaba maarmaan waad aragteen muxuu aha muxadisiinta waad aragteen saalix atamaar assamaan albazaaz waxyaala badan ba ku arkaysaa sukfiyaani soo ma ahayn dadku way shaqaysan jireen berigi hore oo xirfad bay lahaayeen sheekh albani saacati buu ahaa soo ma soo ma garanaysa oo ninka wadaadka ahaa inuu sugo uun ma aha jaamacad waxaan ka dhigayaa iyo iyo iyo iyo madrasa madrasad baan furanaya inuu sugo maaha waa inaad noqotaa nin habeenkii oo muxuu ahaa waxbaranayo oo cimaamadiisi ay u xidhan tahay iyo qalinkiisii iyo muxuu aha wicigiisii subixiina uskag badan oo baabuurta samaynayo oo muxuu aha tubooyinka xidhxidhayo oo ya garanaysa nin nin baa caynkaasoo nin ninkaasna kiwa loogu jira arbaca ishriin saaca nin baa laii sheegaya reer burcaa oo waxaa yaqaana oo daalib cilmi qawi ah aad u imaanaysa waxay samee bil fasax ma lihi buu ku leeyahy bil kaamil ah maxaa ammaanadiisii iyo khibraddiisii baa aada loo loo dhacay waa muhiim in maaragtay muxuu ahaa qofka maarata muxuu ahaa ku dhiso calaa kulli xaal tawxiidka in lagu dhiso la rabaa diintii dacwadii oo sunnadii lagu dhiso waana madluulka laa ilaha illa allah maxamed rasuul ullah wey laa ilaha illa ilahay keligii caabud waa tawxiidkii wey maxamed rasuulullahina waxa weeyaan siaad u caabudaysa nabi maxamed ka baro calayhi isalaatu wasalaam inta ka dambaysa haddaanu ijmaac soo aroorin oo ijmaacaasna haddii ah sunno waa sunno wey maxaa suuragal maaha in yani ijmaacu uu garab maro sunnadii rasulka alayh isalatu wasalaam waana aragteen haddii adilo ku dhisay waxa weeyaan marka hadday noqoto culimo meel isku khilaafto marka caalim xujo ku ah caalim kale ma jiro ma fish lama daliishanayo caalimku daliil ma aha qaar aan waxba garanay waxay yidhahdeen sheekhu muxuu u daliishaday masaladaasa la yidhi kayfa yus'alu can daliilihi wahuwa daliil isagaa daliilkii ah waxba kama jiraan wadaadku daliil ma aha waa garad sooma marka haddii tawxiidkii lagu dadaalay sunnada lagu dadaalay waxaa lagu dadaalaya jamaacada waa muhiim jamaacada lagu dadaalo calaykum biljamaaca rasuulku lah alayh salatu wasalaam fa ina yad allahi maca aljamaaca jamaacadana waxaan loo jeedaa oon sida uu kusoo gabagabeeyey ibnu jariir itabari waxaa soo guurinaya muxuu ahaa fatxulbaariga kitaabu tawxiid waxay kusoo gabagabeeyeen awalan dowladda islaamka ee markaa aada ku dhex nooshahay inaadan ku bixin taasi waa jamaacadii wey ya jamaacada waxaa ka mid ah macnaheeda dowladdaas inaadan ku dadaalin sidii ay u dhici lahayd bal sidaad u kabkabi lahayd baa lagaa rabaa waa sunna ogow ilaahay baa lagu caabudaya suma garanaysa taasi waa mid weeye waana masalada salafiyiinta lagu haysta arbaca cishriin saaca waa daba dhilif waa kan bay ku leeyihiin waa salafiyiintu diin bay daba socdaan suma garanaysa nusuus bay daba socdaan suma garanaysa ya ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lamri minkum suma garanaysa ha haddii la iskhilaafo fain tanactum fi shayin faruduuhu ila llahi warasuul laakiin waxaa lagaa rabaa inaad dowladdaas aad aad aada muxuu ahaa rayixiso berigii aan aan meelaha tagnay yurub ayaa waxaan arki jiray nimankan dee makduumka ah ee ciriiriga ku jira ee carabta ama ka xagga ay yimaadaan bay nafisaan markaasay waxay doonaan ku hadlaan waxaan ku lugo'nay bay markaa hayn jireen waa dabayaaqadii sideetameyada iyo awalkii muxuu ahaa sagaa subi markaasaa intaan yaabay baan ka dhex kici jiray ayuha alcarab qabla an tahuuruu zuuru somaal war inta inaan sawlad ku kicin orda bal soo eega muqdisho soo eega waxaa ka dhacay orda soo soo marmara dhulka marka walaalayaal heerdhe iska ilaaliya jamaacada waxaa ka mid ah in la ilaaliyo amniga oo dowladda aan muxuu ahaa la shilcinin oon la wiiqin oo aan laga shaqaynin say ku baabi'i lahayd haadihi masala haddii kale dhibaata ka dhacaysa masalada labaadna waxaa weeyaan in musallamaadkii ahlu sunnuhu isku waafaqeen inaan laga dhex bixin oo maarata muxuu ahaa culimada diinta ee daba socota rasuulka muxuu ahaa saxaabadii iyo rasuulkii in maarata ijmaacoodii aan laga bixin waad aragtaa kitaabo badan baa laga qoray kitaabo fara badan ayaa laga qoray magacyo kala duwan leh qaar waxay u bixiyeen asunna kitaab sunan axmed xambal maarata muxuu ahaa lilkhalaal qaar iimaan bay u bixiyeen ibn abi shayba masalan wahaakada maaragta muxuu ahaa caqiida ahlu sunna waljamaaca waxaa ku yaala wax la isku waafaqay oo markii ay nimankii leexdeen xarakaadka ahaa xarakaadkii qadiimka ahaa xarakaad qadiima jira soo mogi waxay ahaayeen waxay ahaayeen nimankii jahmiyada ahaa nimankii khawaarijta ahaa nimankii shiicada ahaa murji'adii xarakaad bay ahaayeen suma bayca leh qoran tahay suma garanaysa lama rabo marka waxaa la rabaa in dariiqaas lagu socdo suu ahaan jira taas marka haddii aynu samayno waxaa weye diinteena waa noo nabadgelaysa aan israacsada wax idin kaada sooma garanaysa waxbaa laga yaabaa su-aalaha lasoo soco soo socdo inay jawaab noqotee dhowr mas'alo diintaan diintaan noo ogolaatay in dowlad la samaysta diinta ma diideysa ma diideysa maxaa ila waa u baahana ilaahayna waa dee nabigeena iyo saxaabadiina way sameeyeen masaladaasi bidac ma gasho ma garanaysa waxaanu la eegayaa un dowladda se yeesho hadday khaldanto waa la wahaninaya sidii sunnada ay ahayd ayaa loo waaninayaa baraha bulshada la tegi maayo oo la ceebayn maayo masaajidkana laga ceebayn maayo muxuu ahaa manaabirta waa loo tegayaa halka u tegi karayso haddii kale mid u tegi karo usii dhiib waa la waaninayaa si sir ah oo wanaagsan baa loo waaninaya hadihi masala qabiil waa la ogol yahay inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu litacaaraf qabiilku litacaarafu waa loo baneeyey hadduu qofku ku yidhaahdo markaan anugu ree hebel baan ahay ceeb ma aha laakiin markuu u tacasubo ayay ceeb tahay oo dadka ku laayo ayay ceeb tahay oo ku quudhsaday ceeb tahay taana horta ilaahay baa oggolaaday oo annaga badeedi kara soo loo maha ya ikhwaan ayib waxaa kale oo la iska dhaxlay ilaa rasuulkii calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo la iska dhaxlay ilaa rasuulkii calayhi isalaatu wasalaam nin sheekha oo dadka diinta bara xer buu leeyahy waa lagu soo ururi soo ma garanaysa marka in nin sheekha wax laga barto oo lagu soo ururo dhib ma leh isagu yaanu dhihin ninkii khilaafa nabigii buu khilaafay yaanu dhihin isagu soo ma garanaysa ya edabtii maarata mxu aha culimadii hore imaam shaafici imaam axmed ha ku socdo taasna waa ogola anugu waxaanan qof soo saari karaan aanu jirin waxa weeyaan xarakaadka hadda jira qof soo saari karaa ma jiro wax daliila oo loo hayaana ma jirto mucaamalaadna ma ahee diin bay uga jeedaan ha sheegeen wakaas war niman yahuba hashan ma waxaad uga jeedaan ilaahay ugu dhawaado oo ajir ka hela haa hadday yidhaahdaan keena wey daliilkeedii man amaranii wey man amaranii weeyaan hadday yidhaahdaan maya ee ma aha diinba maaha shaqaba kuma leh de adag maxay ugu khasbaysaa marka haddaan idin shaqa ku lahayn sida adduunyadeeda aan u shaqaysanayo dee anaa u fakaraya de maxaad ugu fakaraysaa adigu hadalkaygama fahamteen wabilahi tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk
jazaahu allahu khayr aljazaa ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo sheekh kelmadda aadka u qiimaha badan leh su-aaluhu kulle way fara badan yihiin biidni illaahi tacaala intaynu ka gaadhno intaynu ka gaadhno biidni illaahi tacaala ayaynu weydiin doonaa sheekha su-aasha koowaad wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekhana waxaan ahay buu yihi arday daalib cilmiya waxaan doonayaa inaad noo sheegto ama aada noo faa'iideyso waddada ugu fiican ee cilmiga loo dalbi karo biidni illaahi tacaala
bismi illahi raxmaan raxiim taas waxaa weeye inaad i weydiiso may ahayn sababtoo ah meeshan culimaa joogta taa inaad marka iyaga inaad weydiisaa bay ahayd wadaadkayga miskiinka ee hadda habeendood meesha lagu waaninayay oo lalaa warkaga war iskaga war iskaga kaalaya meeshaas anigu anaa wacdi u baahan sheekh anaa u baahan iminka in la ibaro wax soo ma garanaysa marka laakiin kolley haddii aan iska nintoxsado culimmada meeshaas raalli ha iga haadeene waxaan idin odhan lahaa awalan qur-aanka hala xifdiyo qur-aankan waa in culimmadii hore ee salafka waxaa lagu yaqaanay inay qur-aanka meel iska dhigaan oo qiraa'aadka ay itqaaniyaan baa lagu yaqaanay dabeedna ay xadiidka ku xujisiiyaan oo ay xadiidkana ay xifdiyaan gaar ahaan saxiixaynka ku celceliyaan soo ma garanaysa sidoo kale fiqhiga in aada loo barto furayaasha cilmigaan idiin sheegayana aada loo barto aada loo barto marka qur-aanka ugu horeeya dee dhib ma dhib ma leh adiga oo qur-aankii baranaya inaad xoogaa dhiig joojina aad sii barato oo maalan fiqiga xoogaa aad ka barato si salaadaada ay u ansaxdo iyo cibaadaadkaaga ay u ansaxaan xoogaa caqiide ah agar soo maha mxuu ahaa aad ku garabado ilaa mutamimadoo kale inaad mxuu ahaa barato si aad hadhow aadan u khaldamin waan lagugu qoslin waa lagugu qoslaya haddii haddii kalento nimanka niman naxaya ma aha nimanka suufiyada iyo xataa xarakaadka odhanaya anagu salafiyiin baan nahay ilaa o ilaa hadduu nin salaf yahay oo muxuu ahaa faacilka kordhow maxaad u malayn wax jaahiliin oon micno lahayn baa maanta o dhan salafiya salafiya ku haya lagu odhan soo ma garanaysa marka inaad cilmi barataan wey si aysan dadka ehlo hawaaga ah aysan aysan maaragtay muxuu ahaa aysan diinta u nacin oo bisababika aan looga cararin muxuu ahaa salafiyada waxaan dhaafay waxaa laga kalo laga baahan yahay inaad akhlaaq yeelato oo dadka waaweyn xataa hadday khaldan yihiin aada akhlaaq wanaagsan kula hadasho rafiiq inaad noqoto qof dhimirsan kolleyna dee waa in la akhristaa maarata muxuu aha aadaab talab cilm kutubtan qoraysa sida kitaabkii maxamed raslaan sheekh maxamed raslaanka masaarida ah kitaab buu leeyahay bakr abu zayd kitaabkiisa xilli talab cilm iyo wixii la mid ah in aada loo akhristo oo si loogu daydo dadkii culimada ah
jasaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa-iilkan wuxuu leeyahy su-aashan sheekhanaa waxaa aan ku weydiin lahaa buuri qolada loo yaqaana ashaacirada firqada ashaacirada ayaan doonayaa inaad sheegto caqiidooyinkayga waxyaabay aaminsan yihiin iyo ciddii aasaastay iyo maraajicda iyo kutubta siiradooda iyo taariikhdooda laga arki karo baaraka allahu fiik
بسم الله الرحمن الرحيم تعال نفتي هذا علماء الوجسان والعلماء هذا نجوت يا إخوان تعال الوجسان معها لكن كل إنت كأقانو وحي وحال النصف شيقتها في القضني أبو الحسن الأشعري سو قرنيست هو أصل كيس وقله وموسى الأشعري يمني بوها كو وذات كني وحوها معتزلي حي الاستوى ير ayaa hooyadii waxaa guursaday abucaali aljubbaai ninkii la odhan jiray ee muctasiliga ahaa dabadeedna sidaa soo koriyey isagaa baray ictizaalka soo ma garanaysa kadib ninkaa markii uu gaadhay afartan sannadood ku dhowaad ama uu gaadhayba nin haddee wuxuu ahaa aada u caqli badan ayuu la dooday sheekhiisii masaa'ilku la dooday dabadeedna wuu ka adkaaday ilan waxay ku dhisan tahay jadal mar kolba qofkii muran badan baa adkaada eeg hadday masaladu tahay qaala laa qaala rasuulullah waa la kala baxaya mogta laakiin markay tahay dood markay tahay ya waxaa weeyaan waa ninkii dood dood badan dee ninkii aftahana wey ninkii aftahan uma badinaya sooma kii miskiinka ahaa cilmi kasta ha yeeshee waa la waa la aamusiinaya marka maadaama bahashu ay dood ku dhisnayd waa laga adkaaday wuu iskaga tegey marka dabeedna wuxuu u yimid ibnu kullaab nin la odhan jiray marka ogaada yacni waxaa in yar baan ka soo qaadanaynaa mia amhilada awalan nimankii jahmiyada la odhan jiray waxay rumays waxay rumaysnaayeen ilaahay inaanu magacyano lahayn sifaadna lahayn ilaahay sifaadna ma leh magacyano male bay dhaheen aniyo intaanoo magaca maxay yihiin ma naqaan bu yidhahda weligaa ma aragtay nin waxaana diidan maxaad u diidan marka yidhahdaan ma garanayo kule ahlu tajhiil baa la yidhaha marka saasay ahaan jiray nimankaas waxaa ku xigay muctasilada muctasiladu iyagu waxay ogolaayeen asmaa'da ilaahay asmaa'da ilaahay bay ogolaayeen samiic basiir mutakalim laakiin asmaa'dani macaani ma leh oo sifaad laga dheegan maayay yidhahdeen oo marka waxaa weeyaan samiicun markay yidhaahdaan bilaa samcin ma dhihi basiirun bilaa basar soo ma garanaysa macnaha macaani ma leh waa magacyo uun fara badan oo loo bixiyey limusaman waaxid oo adigoo lagu yidhahdo inuu muxuu ahaa meygaag qawdhan qansax kulligoodna adiga lagu yidhaahdo laakiin macno ayna lahayn wax micno ilaahay ma jiraan waxaanan ognahay magac kastoo ilaahay uu leeyahay macnuu leeyahay sifuu leeyahay soo ma garanaysa nimankaa marka waxay ogolaayeen uun magacyada ilaahay bas laakiin sifaadka ma ogolayn wuu ka yimid ibnu kullaab kuwa hadda ashaacirada waxa ay sheegtaan buu sheegan jiray oo ahayd inuu sifaad toddoba ah rumaysan yahay inta kalena uu ta'wiilin jiray inta kalena muxuu samayn jiray ta'wiilin jiray toddobadii nafteed waa laga daba tago sifatu lkalaam inaanay xaqiijinin baa la og yahay marka lixun baa lixun baynu u ogol lahay inugu laakiin iyagu toddobay sheegteen toddoba inay ogol yihiin toddobada ay ogol yihiin caqiidatulcawaamka way ku taallaa ya faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun ilcilmu kalaamun istamar suma garanaysa toddobadaas wey maxaynu u nidhi kalaamka uma sugnaanin leanna waxay ku leeyihiin صفة الكلام وحويان وصفة أزلية نفسية ثم قرنس قائمة بذاته وقرأت سوما لكن وحي كليين أن لما أرنكره هذا القرآن كان إنه أرقنا سوما القرآن كان هذا إنه آخرية إنه مركز الآخرية يمحوية هي نك آخرية إمامك آه عدكي سيقدف دي هو مخلوق سيقدف مخلوق به carabkiisu waa makhluuq sax wala la ikhwaan laakiin wuxuu akhriyay maxay yihiin soo kalaam ullah maaha ya xuruuf mala bay dheheen qur-aanku bismi illahi araxmaan araxiim waa sagaal iyo toban xaraf xuruuftaas ilahay kuma hadlin bay ku leeyihin waan gara sooma rasuulkana muxuu yidhi alay salatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illah rasuulku ma qiray inay- inuu xaraf yahay qur-aanku cajiib soo maa sheekhu waa cajaa'ib sawdna mala bay yidhaahdeen oo hadda maalan wanaadaynaahu min jaanibi tuuri اlayman naadaynaahu ilaahay baa le waxaan u naadinay xadiis wuxuu ahaa dadka waa loo naadinayaa aakharo bisawtin yasmacuhu man qarub kama min bacud kama yasmacu min qarb aa garat soo maha marka saasaa loo yidhi muxuu ahaa si fiican uma aynan rumaynin eh, sifadan kalaamka lakin calaa kulli xaal ninkaas wuu yimid sheekh baa odhan jiray markii uu masaladaas ka sheekaynayo fa fa bacdu shari ahwanu min bacd sharkii hore uu ka yimid dee sharkana ka ka ladifan sababtoo ah at least wuxuun ka mid a sifaadka ilaahay bay ogolaadeen buu leeyahay mogta sheekh amaan buu ahaa ninkaas sheekh amaan aljaami kadib eh, ayuu markaa ka tegay iyagiina markaasuu wuxuu yidhi "Waxaan- war anigu waxaan u noqday buu leeyahay muxuu ahaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo gaar ahaan buu leeyahay aad buu ammaanayaa marka eh, imaam axmed meeshuu maray baan marayaa dabeedna wuxuu qoray kitaabadan ood aragteen eh, muxuu ahaa eh, matbuuca ah sida alibaana can usuuli dayaana sida kitaabka la yidhaahdo maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaafi almusaliin oo aad yani maarata sifaat fara badan eh, oo marka hore u diidanaa uu ku sugayo marka nimankan waa laga yaabaa inaad aragtaan haddii ay waana mura badan yihiin oo nimankii muctasilada ahaa kaba murayara waana islaameen oo kuwii hore way dhaameen kuwa hadda jooga kuwa hadda jooga waa niman khatar ah suma garanaysa oo ku odhanaya su-aalay ku weydiin su-aalahay ku weydiinayaan waxaad us- waxaad usoo fadhiisataa war sifaadka ilaahay baad sheegtay ma ogoshahay inaad sugto ila ilaahay daatadiisaba sugitaanka la sugaya maxay tahay waxay yidhahdeen culimmadu waa ihbaatu wujuud laa ihbaatu tamhiilin wa tam- wa- wa tashbiihin wa takyiif ilaahay baa jira markaan leenahay daatadiisa ma ma kayfiyaan u samaynaynaa uma samaynayna waa ihbaatu wujuud wey sifaadkuna sidoo kale weeye waxa weeyaan waa ihbaatu wujuud laa ihbaatu takyiif وتمثيل فلا تضربوا لله الأمثال marka waxyaabaha isku khilaafsannahay kuwaasa ka mid ah iimaanka waa isku khilaafsannahay ashaacirada oo iyagu tasdiiq bay yidhaahdaan suma garanaysid tasdiiq keliya bas ayay yidhaahdaan oo nudqigii iyo iyo camalkii kuma darayaan suma garanaysid dee kolley kitaabada caqiida aad dhigataanna waa ka buuxaan
jazaak allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa-iilkana wuxuu leeyahay eh, aayaadka ka hadlaya tafaruqa eh, ma soo gudagelayaan jamaacaadka islaamigii ma soo gudagelayaan aayaadka tafaruqa diidaya baaraka allahu fiik
بسم الله الرحمن الرحيم آية التفرق يعني واعتصموا بحبل الجميع وتفرقوا منها
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة تفرق waxa lagu yaqaan tafaruqa sidiisaba waxaa lagu yaqaanaa mushrikiin sida hadda aayadda ka muuqata walaa takunuu min almushrikiin looma jeeda hadda mushrikiinta ha raacina keliya ma aha xataa ha shabihina wey soo ma garanaysa ha shabihina marka iyaga tafaruqa lagu yaqaanaa laa tatafaruqu fii diinikum soo ma garanaysa taasi waa mid weeye aayaddii hadda aan akriyayna maxay ahayd wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu buu ilaah yidhi يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أولاد بده يجري واعتصموا بكفر الليل بنك عربي يقان وما دردن لما أول جماعة سوما شيخ كل جين قبصة كتاب كده هدي مركة العامة هاي بقول أما أد عجمي هاي جميعا بالله قدر يا شيخو هل قفلة ما وقال مركة ملك الأمر سوما قرنيش waxaa laga daba keenay nahyi walaa tafaraquu baa la yidhi say u banayn karaan marka muxuu ahaa xaraka warkani wuxuu shabahaa warkii aanu toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii aan masaakiinta ugu sheekeyn jirro ayuu shabahaa nin baan ku idhi beri de abshirmacadluba ahaa allah u naxariista waxaa weeyaan aan idinka qaribe waxaan ku idhi waa inaad soo gashaa muxuu ahaa jamaacadda maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wuxuu yihi calaykum biljamaaca magaras marka adigu axaadiis badan buu noocaas oo kale u sheegay dabeedna waa soo galay jamaacadii sacuudigu yimid culimo waxbuu weydiiyey saari waxba kama jiran wuxuu sheegay ninkaas wuu soo noqday siyo war anuu ka baxay baashi waadi khaladay waadi khaladay buuri axaadiidta saa u fasiraysa sax ma ah marka waxa weeyaan sheekhow ummaddan waxaa la rabaa kulligood inay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuul qabsadaan waaxidna ay ahaadaan tafaruqu labdaan bay culamadu culamadu ka sheekeeyaan tafaruqu labdaan dhib ma leh inuu nin sunni ihi dee halkan joogo hargeysa joogo midna uu burco joogo midna uu joogo muqdisho midna uu joogo nairobi midna uu joogo maaragtay muxuu ahaa australia dhib male taas waa tafaruqu labdaan لكن لما أقول تفرق الأفكار تفرق العقائد تفرق الدين لما أقول شيء ثلاث مسألة ممنوع أوي هذا هو حيكون أرن دوران وصليه مركها تكتمحوها مثلا معها جرملكا سؤال ذكر هذه مع سلفيين دي جماعتين نفتي نابا جماعة حاضر هذين السلفيين أقرأ صومها laakiin anagu salaf baan u haysanaa inaan raadinno dadka salafiyiinta meelkasta jooga idaa samicta rajula min ahli sunna bilmashriq fabcat lahu bisalaam saasay dhihi jireen waidaa samicta rajula bilmaghrib min ahli sunna fabcat lahu bisalaam haddii marka inaan salaam u diro arrintu ay haddaan tago miyaan raadinayn war ninka hebel aa ka warrama war ninka hebel ka warrama ya muxuu ahaa marka waxa weeyaan lama ogola aayadahanna way waxa weeyaan qaacidaa jirta tafaasiirtu ay sheegto kullu aayatin nazalat fi lkufaar haye yaa dhamaystiraya kullu aayatin nazalat fi lkufaar haye tajuru duyuulahaa qaacidaas ka warrama qaacidaas qaacida ma tahay wax alla wixii gaara lagu yidhi dadka khilaafa yaana gaaloobinba farqahay ku jiidanaysa marka inaad iska ilaalisa lagaa rabaa soo ma garanaysa hadday iyagu ay mutafariqiin ahaayeen haddaba mutafariqiin wey way islacnadaan laakiin hadda dowlad baa kala ilaalisa mutafariqiin hadday kala ahaayeen adigu ha noqonin dee tafaruqa iska ilaali soo ma garanaysa xaggeed ku aragtay muxuu ahaa ahlu sunna iskhilaafsan khilaaf haddaad ku dhex aragtay ahlu sunnaha hawaa ku jirta hawo hawo soo ma garanaysa hawaa ku jirta hawadaasi ama ha ahaato ri'aasadoon ama ha ahaato cunno wuxuu yidhi allah u naxariiste hadduu hadduu ku dhintay islaamnimo kolley dee maruu gaaloobay waa jirtay laakiin markii dambe waa tukan jiray baa la yidhi marka ندع هذا إلى الله عز وجل نقول إن عذابك سحقه منه waxaa waxaa dagaalamay laba nin suufiye ahoo adeersu ah khilaafadii waa lagu dagaalamay khilaafadii nin baa u yeedhay marka kaalay buu yihi مع kaalay labadiina تحية إخوانكم haye فيما markaasaa wuxuu yidhi maxaad ku haystaa anaa xaq u leh oo anaa kan aho inankiina wuxuu leeyahy aabbahay baa ka dhintay adeerkiina wuxuu leeyahy de walaalkii baa ka dhintay baashan markaasuu or dhegaysta waryahoy diintan waa kitaab iyo sunna diinta waa kitaab iyo sunna maxaa ka soo hadhay buu yihi cunno cunnaa ka soo hadhay buu yihi basar waxuu cuna buu yihi basar haddii kale wallahi waa idin xeedhaya
jazaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa'ilkan wuxuu leeyahay ee biyahan dambe waxaa soo batay dadkii meherada haystay ee ganacsanayey dad sixraya oo intay u soo galaan oo ay iska dhigaan inay wax ka iibsanayaan ay sixir u raacinayaan kadibna alaabihii meesha yaallay iyo waxyaabo fara badan bay ka qaadanayaan marka dadkii ganacsatada ah cabsi fara badan bay ku abuurtay inay qof kasta oo soo gala ay ka shakiyaan marka maxaa la iskaga ilaalin karaa arrinta noocaasa oo loo isticaaraysan karaa si la iskaga ilaaliyo sixirka noocaasa
طيب آه، بسم الله الرحمن الرحيم horta ilaahay unbaa kaa ilaalin karaya sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah in lagu dadaalo ilaahay in la- in alictisaam billahi caza wajal in yacni adkaarta la akhristo qur-aanka la akhristo Eh, nimanka wax sixirana sida qaalibka waa ka fogaadaan dadka noocaas oo kale ah lama soo galaan waana la arkaa ninba waxaa laga she- waxaa lii sheegayay eh, waqti horena way ahayd oo talyaaniga waddanka uu eh, koonfurta uu eh, hayst- haystay nin yemani ah ayaa wuxuu arkay nin awr awr buu leeyahay intaan afa ka galo ayaan duburkiisa ka baxaya she wuu sixiraya dadka indhahoodu sixiraya markaasu intuu afa ka galo ayuu dabada ka baxaya dabada ka soo galaya afa ka baxaya ninkii baa la yaabay la yaabay waa nin yabani ah wey ninkii baa intuu soo ag istaagay buu yaasiin buu ku akhriyey dadka haddii cilmi badan ma lahayn yaasiin buu ku akhriyey ku akhriyey ku akhriyey dadkii oo dhan ba waxay arkeen ninkiioo awri garab maraya war maxaa kugu dhacay ya markaasuu xagga eegay oo xagga eegay oo xagga eegay markaasuu yidhi "Eh, nan." markaasuu kusoo baxay suu yidhi dhig wax alla wixii lacag lagu siiyey maanta oo dhan halkaa dhig buuri waar lacagtiina wada qaata buuri marka waxa weeyaan sixirka wax lagu burin karo kale ma jiraan rasuulka markii la sixiray maxaa maxaa loo soo dejiyey mucaawidateynka soo maahayn cilmi kale oo lagu burin karaa sixirka ma jiro marka waa in dadkana ay ay subaxii markay soo tusaan salaad subax ay tukadaan adkaartooda ay akhristaan markay furayaan ay bismillah yidhaahdaan oo ilaahay ay magan galaan jazaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa-iilkana waxa uu leeyahay waa maxay xukunka khaatamu tasbiix fargalka tasbiixda in lagu tasbiixsado iyo in laga ganacsado leybiyo labadaba xukunkeegu waa maxay baaraka allahu fiik
fuqahadii halkan ay joogaan weydiiya tusbaxa muu lamid yahay sooma muxuu kaga duwan yahay tusbax marka tusbaxa ka warrama un iska dheh ya ha marka dee tus- tusbaxa unbuu raacayaaye de waa waa aragteen baan u maranaya ya wadaadada qaarkoodna waa bidac yidhahdaan wadaadada qaarkoodna waxba uma arkaan soo ma garanaysa waxaase la isku waafaqsan yahay in lagu tasbiixsado muxuu ahaa midigta weliba bilanaamil huna mas-uulaat mustandaqaat socaynkaa ma ahayn marka waxa weeyaan in yacni eh, eh, maaragtay eh, lagu tasbiixsado ayaa la isku waafaqsan yahay baciidna ma aha inay bidca noqoto
jazaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa-iilkan waxa uu leeyahay maa huwa manaadu dami waalmadxi liljamaacaat alislaamiya hal huwa hal huwa mujarad linshaa am limaa hiya calayha min almanhaj macnaheegu inuu noqonayo waa maxay yani waxa lagu xukumayo ee lagu dhaleecanayo ama lagu ammaanayo jamaacaadka ma inshaaga iyo samaynta la sameeyo keliya mise waxay ku sugan tahay manhaja ayuunbaa la eegaya baaraka allahu fiik
الجماعات الإسلامية آه مجرد الإنشاء وهي. samaynteeda bidca ah hadda somaynan lahayn hadaayato waxaana madiin baa looga jeedaa soo ma garanaysa mise waa shay adduunye ah shaqaba kuma laha diinta waa garad soomaa waxaa jidinta looga jeeda horta nimanka waxa waxa keenay baashan soo ikhwaanka ma ahayn ikhwaanku iyagu horta diin bay oga jeedeen qolyaha kalena taa un bay dhaxleen waxoogaa un bay modifications ku sameeyeen iyo decorations mooyaane horta baashan waa baashii waxaasan walbana sameeyey wey ma mid kale ah walidaalika haddeer baleeg ma abadan yani salafiyiinta waxa laga sheego lagama sheego de ikhwaanka lagama sheego tabliiqa lagama sheego xataa suufiyada marmar mooyaane dhaleecayntu waxay munsab ku tahay maaragta muxuu ahaa dadkan yidhahda jamacaadka naga daaya oo aan walaal iska ahaano rasuulka yidhi kunuu cibaadallahi ikhwaanan soo ma garanaysa marka samaynteeda weeye yaa ku fasaxay adigu inaad dadka muxuu ahaa aad soo urursato aad beeca ka qaado man man aladi adina lak anigu waxaan ogahay dad fara badan inay yidhaahdaan ayib hadday sidaa tahay maxay culimmadu u ogolaadeen oo ay maaragtay culama marmar marmar ay ammaani jireen waa jirtaa muxuu ahaa ikhwaan almuslimiinka oo niman la yaqaano oo salafiyiinaba ansaaru sunna maxamadiya ku jiri jiray marka maxaa waxaad sheegaysaan maxay yihiin soo ma garanaysa ha ayib goormaa marka haddaad ahlu sunna tihiin goormay in caalimihii uu daliil noqday soo maalba isbedelaya maaha oo daraad wuxuu uu sheegay uu leeyahay maya taasi waa midan kale waxaan hadda tafaruqa ah iyo isnacaybka berigii dambe ka dhashay miyay ogaayeen annagu maalan mar baanu itixaad ahayn culimado dhan waan ammaani jireen niman muwaxidiina oo kana oo kana qaarkii xataa la xirxiray waxaa soo daayey bifadli shafaacati sheekh bin baas ayaa lagu soo daayey kun iyo sagaal boqol iyo iyo waxay ahayd lix iyo siddeetankii suma garanaysa ayib ma annagaa u sheegnay waxaan nahay mama anaan sheegin marka waana ammaani jireen sideedabana jamaaco jamaacaadka hadda caamilada he jira waxyaalaha aan loo ogoleyn waxa weeyaan ninku hadduu intan hadda masaajidka joogto kale uu haysto ka amar qaadanaya ya ilan iska amar qaata la rabaa goortuu rabuu thawro kicinaya ilaa waaba u xaraysan yihiin ba soo mogi maxaa yeele waxay leeyihiin ra'iis waxay leeyihiin naa'ib ra'iis naa'ib alamiir bay dhahaan amiir naa'ib alamiir sida hadda ay u samaysan yihiin xarakaadka oo garanaysa waxay leeyihiin waxaa la yidhahdo shuura shuuradu waa barlamaankii oo kale wey waa nimanka u dejiya siyaasadda uu ku socdo xisbigu dabeedna waxaa jira waxa la yidhaahdo tanfiid waa golihii wasaaradda wey waa wixii ka soo baxa muxuu ahaa golaha shuurada yaa fulinaya ninkaasaa fulinaya amiirkaase maarata muxuu ahaa guddiga fulinta madax u ah oo labadaba ku jira soo ma garanaysa iqliim kasta nin baa jira isagana maarata muxuu ahaa madax ka ah iqliim walba maktabulaqaaliin baa la yidhahdaa wixii aad weydiinaysaan tanaan tanaan ka badiya anugu ilaa anaa samayn jira baashan soo ma garanaysa maktab aqaaliim bay leeyihiin iqliim walba marka madax sooma laha dabadeedna waxaa la samaynayaa shucab waxa la yidhahdo shucabka ma taqaan wuxuu ka soo bilowdaa unugga shan qof oo kasta ilaa shan ilaa sagaal waa usra baa la odhan waa qoys saddex usra markay gaadhaan shucbah baa la dhahaya waa garad sooma hadday hadday hadday doonaan meel kastoo ay joogaan hal habeena subaxii berri subax meel kastood joogtaan soo baxa mudaaharaad sameeya la dhihi karaa hal mar bay soo dhaqaaqayaan soo ma garanaysa oy adduunyada gubayaan waa hadduu rabo wey wuxuu yidhi kayfa ucaawiduka wa haada atharu fa'sik ma maqasheen qisada carabiga ah waxaa la yidhi meel kayn ah ayaa waxaa ku noolaa nin iyo mas way kala baqayaan soo ma garanaysa way kala baqayaan labadooda markaase waxay yidhaahdeen warniyo aan iska heshiino oo aan nabad ku wada noolaan nabad aan ku wada noolaan waayahay ninkani maskan uu ka baqayaay wuxuu is yidhi isagoo ogeyn madaxa ku dhufo oo gudin gudin ku dhufo ayuu is yidhi mogta markaasuu intuu gaaday oo gaaday buu gudintii ku tuuray aduu kuma dhicin markaasuu godkii galay dee- dee kayntiile waa ku nooliyey sooma ogid cadaawadna dhacday markaasuu wuxuu yidhi wareerdha iska heshiino markaasuu kayfa ucaawiduka wa hada atharu fa'sik war sideen anigu kuula heshiiyaa mar labaad oon kugu soo noqdaa adigoo fa- faaskaagii ya raadkiisii uu kan yahay buu yidhi xarakaadkan maanta annaga isaga is- na leh muxuu ahaa war maye wallaahi hadda waa fiican nahay oo salafiyiin baan nahay kayfa nucaawiduhum wahada aahaaruhum yaa qarxiyey yeman xarakaadka qarxiyey yaa qarxiyey eh, suuriya gaalbaha haysto laakiin saasoo kale may ahayn yaa qarxiyey soomaaliya itixaad soo may ahayn yaa qarxiyey sheekh nagana waalisan naquulu lahum aquulu lahum maxaa uga baqaysaan kayfa nucaawidukum wahada atharu fa'sikum berri inaad ku soo noqonaysaan sidii ila sidii baad u dhisan tihiine yaa noo kafaalo qaaday ma idin rumaysanayno wax kasta sheega soo ma garanaysid ninkii rumaystaana waa nacas murakab ah wey soo ma garanaysid maxaa yeelay xaqiiqatan aqoonsina waxaa weeyaan xisbigii sidii buu u dhisan yahay dib dambe annagu dagaal ma rabno dib dambe annagu wax- okay maanta adaas caynkaa yidhi waa laga yaabaa inay run sheegayaan nimanka maanta jooga ee dee ku soo gubtay wixii aan soo aragnay bacda cishriina sana kuwan waa soconayaane waa soconayna anugu soo ma garanaysid cishriin sana alaatiin sana soconnay kuwa cusub baa yimid oon weligoodba aragba waxan dabeedna waxay dhaheen waar waxaan looma adkaysan kara aan dowladaha qabsanno maadaa ka celinaya weelkan aad um- ummadda ku uruurinayso waa qumbulatun mawquuta soo ma garanaysid ma idinka yeerina shabaabkana ninkii naga yeela waxaan leenahay ha isku gelina kii galowna waxaad ka hesho waxba waxba hayga siin wabilahi towfiiq jazaak allahu khayr wbaaraka allahu fiik saa-iilkani waxa uu leeyahay eh, hal hunaaka shuruudun wa dawaabit litacadud aljamaacaat alislaamiya ma jiraan shuruud iyo dawaabit loo dhigayo ee tirowga ay tiroobaan jamaacaadka islaamiga tacadudka miyaa tan dee culamada la weydiiyey sheekh eh, ibnu cuthaymiin oo tiri tacadud jamacaad daliil ma u haysaa maya buu yihi waxaan u haynaa daliil mancinaya oo aragtay baan u marinaya soo maha kow taa in la weydiiye ma aha laakiin shuruud iyo dawaabit shuruud dawaabit hadda kahor waa la weydiiyey mas- masalada ma ahayn S- eh, muxuu ahaa safari laba sano ka hor jamaacaadka annagaa samaynay annagoo caruur ah oon cilmi badan lahayn baa samaynay ma waxa annagaan samaynaa shuruud la samaynaya iyo dawaabit war shuruud iyo dawaabit iyo ha- waxyaalaha noocaas oo kaleta waa wax diinta ay qabto weeyaan wixii diinta ku yimaada fiqhi iyo waxyaalahaas iyo masaa-ishaas eh, taasaa shuruud la yidhahda laakiin jamaacaad qisaan idiin hayaa qisadaas waxa weeye nairobaan tegey beri miyaan idiin sheegay masaladaas waa idiin sheegay habeen dhowey saan u malaynaya miyaan ku sheegay sheekh cumar faaruuq allah u naxariistee iyo aniga ayaa waxaana marti qaaday nimankan itixaadka ah dabadeedna markaan baabuurka saa u gallay baa la yihi sheekh cumaroo wadaadkani jamaacaadku diidan yahay bal la hadal markaasuu wuxuu igu yidhi war sheekh maxaad ku diiday buu hi jamaacaadka rasuulku wuxuu leeyahay calaykum biljamaaca fa ina yad allaahi maca aljamaaca maxaad ku diiday buu markaas waxaan ku yihi wallahi inaan diidin baan ku ihi jamaaca laakiin nimankan waxay iga codsadeen wuu u higaadiyey mogta jiim miim alif cayn ta marbuuta buu yihi mogta ta gaab markaasaa waxaan ku yidhi maya iyagu waxay doonayaan caynkii in alif lagu taago ta'dii marbuutada ahaydna ta' maftuuxa laga dhigo jamaacaat la yidhahdo adu taasoo ogashahay sii ma ogoli ma ogoli buuri meeshan jamaaca waa la ogolyahay jamaacadaasna ha- habraha iibinayay iyo islaamaha iyo odayaashaas waa ku jiraan soo ma garanaysid innagu hadda markaan salafiyiin leenahay ma cid baan ka leenahay kuwa meeshaa ka naadinaya waa salafiyiin weeye haddii aan lagu arag haddaan lagu arag wax burinaya iyagaana fitradii walla ku leh runtaan idiin sheegay anugu maxaa yeele marka la yidhaahdo kitaabka ilaahay saasuu dhigay rasuulku saasuu yidhi waa ogolyihiin waxa shubuhaadka iyo qulubqanaadka wada waa dadkan xarakaadka ah wey hadda aan baxno aan soo aan soo egno oo sarfay soo qaadno ma ogashahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka in loo fahamsiyay saxaabada oo xaggeen xaggeen qabanaynaa wey waa caynkaa wey nin reer hargeysa ah ma rabo inaan sheego ayaa inan inan inanba wuxuu wuxuu siiyey nin xarakaadkaas waa nin weyn markaasaa wuxuu yidhi nimankiina salafiyiinta ah wallaahi haddaynan sidan isu dhaamin oo kitaab baan akhrinaynaa iyo muxaadaro akhrinaynaa aynan ka bixin oo aynan ummadda wax u tarin siyaasiyan ijtimaaciyan iqtisaadiyan haddaynan wax u tarin waa laydinka hor iman buu yihi waa la idin derderi buu sodogiina waa ila socdaa weliba maxaa lii dardariyaa baan ku ihi haddaan anigu idhahdo kitaabkaasaan idin akhrinayaa salaadaan idin barayaa tawxiidkaan idin barayaa markaad barataan orod dee ilahay caabud maxaa la ii dardarayaa intaaska dadku kuma filla buu odaygii baa yaabay siyo war haddii dadka ay wax u akhriyaan oo ay yidhaahdaan kitaabadaan idin akhrinaynaa kidaa weye miyaa laga hor imanayaa ha wagar wallahi laga hor imanayo laga hor imaan maayo waana xaqiiqa dadka waxay ku leeyihiin shacbiga waxay u baahan uma baahna oo keliya in la baro maarata muxuu ahaa kitaabo iyo uma baahna waxay u baahan yihiin in siyaasiyan loo taageero oo laga qayb qaato in maaragtay muxuu ahaa dowladdu ay isbedesho war miyaynaan bedeli karayn oonan dhihi karayn war idinkoo iska haysta kursigiina wax hagaajiya miyaanaan odhan karayn mise xarakaadka anigu fulaan dhihi maayo iyo xarakatu fulaan waxay riman yihiin inay maron kursiga ku fadhiistaan taasaa keenaysa ya inay ka duwanaadaan haddaad salafi tahay goor baad aragtay muxuu nin sheekh oo salafiya oo dowlad ku carara waaba ka carari jireen be ya qaadi haddii loo magacaabo waa carari jireen waaba ka carari jireenba manaasibta soo ma garanaysid iqtisaadiya waa in loo taageeraa war dad maal qabeen tahay dadka taageer maa mushkila soo ma garanaysid anugu ma bajidinba ijtimaaciya waa in loo taageera maxaasaa lagu akrinaya kolley nimankiina hadda meeshan soo farfadhiya anigu shaki shaki igama jiro dad fara badan oo iyaga ka mid ihi idinka idinka mid ihi hadday waxoogaa baahdaan inay is yidhahdaan muxuu ahaa war nimankaasa farihii dufanla wax duugaya bal wax laga raadiyo dad badan baa caynka nagaga tegi soo ma garanaysid laakiin haddii aad noqoto sabaag sabaag waxaa yidhaha kuwa tuubooyinka sameeya oo aad shaqaysato uma baahnid haddaad noqoto nin academic ah oo adoo waxaan baranaya xisaabta basto xisaabti saa yeela yaan la idinku shaqaysan yaan he laydinku shaqaysan halna ha dhegaysanin masaladan maarata laleeyahay salafiyintu naftooda waa iska jamaaco oo maarata muxuu ahaa waa tii annagu aan odhan jirray berigii ugu horreysay naga tageen fawjkii ugu horreeyey anigu waxaan ka mid ahaa raggii radiyi jiray odhan jiray jamaacaad tihiin soo ma garanaysid annagaad nawaalaysaan laakiin waa iska sheeka xariir iyo naf iyo iyo iyo naf iyo muxuu ahaa dhiig joojin weeye wax ka jira ma jira dacwadiina wata intaan ugu jooji sheekh khayr allah kus intaas oo keena inta intaan inagu jooji laba ha ka badin waaye laba ha ka badin
waay su-aashan dhowr su-aalood baan israacinaya deema la soo koobay su-aashan waxay leedahay salafiyadu amiir ma leedahay su-aasha labaadna waxay leedahay haddii aad salafiyiinta tihiin salafiyadii idinka ayaa xayirtay oo maxada isku koobay marka arrimaha noocaas maxaa lagaga jawaabayaa waxaa kaloo raacinayaa maxaa u dhexeeya salafiyadii iyo axsaabta kale maxay ku kala duwan yihin horta jamaaco ma tahay yani jamaacaad kadoo kale ah hadda ka hor ba annaga oo joogna maka ayaa waxaan ku idhi jamaacatiin bay gu markaas waxaan ku idhi hadda ugu dhowdahay bayna arukni waalmaqaam kaale aan mubaahalo ku samaynay oo maxaad maxaa maxaan odhanaynaa waxaad odhanaysaan ilaahayow haddii aanay ahayn nimankaa salafiyiinta iyo jamaacana oo kale ah na baabi'e dheh anna waxaan odhanayaa ilaahu haddii aanu jamaaco kuwaasoo kale aan nahay na baabi'i na keen carar na keen baan ku idhi waa taagantahay masaladaas taxadigaas hadday diyaar u yihiin anaa waliba ka bixinaya muxuu ahaa tikitka iyo iyo cumrada idinkaan idinka qaadaya ma xaqiiqa weye ha jamaaca waa jamaaco maxay maxay ku ogaadeen jamaco nahay jamaaco waa nahay oo ninkii sheekha ee waxna bara jamaacadiisii baan nahay kitaabkii hadda margaya caawa kitaabkii minaajka ah haye jamaacadu sheekh cabdullahi baa tihiin imika adigu waad dhegaysanaysaa laakiin berri markaad ka barataan waad iska tegaysaan jamaacadiisa ma tihiin laakiin waad ixtiraamaysaan uun marka ri'aasatulcilmi ba anagu aan rumaysannahay ee ma rumaysnin ri- ri'aasatulxarakaat ma rumaysnin taasi waa mid weeye hadday diyaar u yihiinna soo xuladhe madaxdiinna soo ma garanaysid oo dabadeedna aynu tagno bayna arukn walmaqaam oonu mubaahala ku samayno waa taagan tahay masaladaas toban sannadood ka hor bay ahayd amiir ma leeyihiin ha amiirka inagu waa sheekha dee ya ri'aasatulcilmi baa noqon lahay soo maa ninkii wax ku baraa amiir- sheekhaagii wey laakiin amiir kale oo la yidhaahdo tii hadda aan ka aan akhriyaynay ah ma jiro hadduu hadduu yidhaahdo sheekh barbaraawi uu hoos idinla hadlo yidhaha anaa amiirkiina ka diida maxaaba keenaya rabshada ma jiraan waxba kama jiraan laakiin waa jiraan eh, nimankan xisbiyinta waxay yidhahdaan salafiyiinta waxaa amiir u ah eh, ii sheeg maxaa magaysiya ها شيخ ربيع بيقولها شيخ ربيع شيخ ربيع بيقولها يا يا أميرة سقى بأمير لويا يا ما- ما أمير بأمير يا يا يا أمك عاوي سقى أمير لويا دورت بهاي ستاني كاس أم مركا حويان وشاك حريروي أنا أنت هذا أنا أكوغا وضنك سومالي أنا وكلا أنت مثلا ولكن الشيخ عبد الكريم بقى أو توك توك رون dee weligay kamaana maqal anaa amiiru dadkaanays miyaad ka maqasheen waxba kama jiraan wax sheeka xariir wey waa un waxaasoo dhan waxaa weeyaan dhalinyarada lagu wareerinaya mogta waxaa laleeyahay eh, eh, amiir bay leeyihiin annagaa og Ah, amiir bay leeyihiin waxba kama jiraan waxaas ixtakartum asalafiya oo soomaaligii hadda lahaa maaha habraha haddii aan lagu arag wax ilaahay- ilaahay may ka baqaan war qof kasta oo ogol kitaabka ilaahay sunnada rasuulka wamaa kaana salafu saalix waa salafi weeye haddaan lagu arag haddaan lagu arag wax ka soo horjeeda hadihi masala mas'alada aynu isku haysanno waxaa weeyaan een, jamaacaadkan aad fasaxdeen tirahdeen ummaddani jamaacaad waa noqon kartaa ya mabdaa mabda'a rumayntiisaaba bidca'a sheekhow hadday odhan wallahi markaan itixaadka ahayn waxaanu odhan jiray maya annaga unbaa annaga unbaa eh, muxuu ah salafiyiin ah annaga unbaa sharciyada leh anaa idhi labiiyo sagaashankii baan ku idhi muxuu anoo joogaa andehoven hollanda waan ku idhi itixaadka ma waxaad moodaysaa jamaca inay tahay laa laa Al- alitixaad jam- maxaa weeyaan manhaj weeye man waafaqanaa calayh fanaxnu minhu wahuwa mina annagaaba dhaanay berigii hore oo odhan jiray jamaaca annaga aan ahayn oo saxa ma jirto maxaa yeelay fikriyan baanu u jeclayn eh, salafiyada waxaan lahayn ninkii annaga aan nagu waafaqsanayn kuwa jooga sacuudigana ama jooga yeman ama jooga masar ee salafiyiinta ana yacni waanu kala maqannahay isku mid baan nahay baan dhihi jiray waa garad soo maa qolyahan laakiin waxay ku leeyihiin ixtikatum salafiya نقول لكم اتركوا الج... اتركوا التفرق تفرق كتغا سوما غرانيس تبا اسكو دون نقونينا ومحا كميد هدي ان خوغا دعوه نظامينو سيدا u nidaamanaysaan مثلا wixii sheekh albani muxuu yiri wixii nidaam u baahdo waa la nidaamin karaa buu masaajidka soo nidaam u baahna waa la nidaamin karaa jaamacad baa la furay miyaa nidaam u baahnayn waa la nidaami laakiin nimankani waxay nidaaminayaan baan garan lahay maxay samaynayaan what do they do anigu waxaan la yaabanahay maxay samaynayaan so ma aha un macnaheedu muxaadaraad baanu nidaaminaynaa eh, maaragtay muxuu ahaa duruus baanu nidaaminaynaa ceelal baan qodqodi karnaa iyaga oo aan jamaacada xaraka xarakada aan ahayn oo xisbi ahayn baa la samayn karaa intaas oo dhan waxaa iga wallaahi berigii aan xisbiga ku jiray dadka anaa daba socday anaa anaa telefoonka u diri jiray anaa cashada ka bixin jiray imikana telefoonkaan iska xidhaa wixii aan qaban jiray afarlaabkood baan qaban karaa haddii aan awood u lahay waxaan moodi jiray inay dacwo socon karaynin ilaa bi haada ma socotaa mise ma socoto marka tafaruqa joojiya watantahi lmushkila tantahi lmushkila dabeedna waxaa weeyaan ninba ninkuu ka cilmi roon yahay ayuu daba fadhiisanaya xarakaadka sooma ogidiin ninba nin ku cilmi roon yahay maaha ya ikhwaan iska ilaaliya masalada waxaad arki doontaa mid tabiib ah oo madax ku ah mid muhandis oo madax ku ah waanana soo martay masaladaas wayna soo martay waxaana soo maray iyada oo laga mashiikhsado oo la yaso culimmada shan iyo sagaashankii ayaa waxaanu nidhi war aynu wixii siyaasada iyo wixii dagaal ah aynu culimmada u dhiibno culimmadee dee saddexda sheekha ugu waaweyn iyo sheekh maxamed nurqawi iyo aan u dhiibno wallaahi dhowr iyo konton bay ahayn nin baa istaagay wuxuu- nin baa wuxuu yidhi war brain wash baa lagu sameeyey bu ninkan waa waa lasoo waa lasoo maydhay sidan wuu dhaami jiray berigii hore war maxaa annaga shanin gacantooda na geliyey buuri maxaa annaga diintayada saasuu yidhi diintayada maxaa shanin gacantooda geliyey culimaan ogolnahay culimaan ogolnahay waxba kama jiraan waxaas waa garad sooma anna waxaan ku yidhi wax kale ma dhihine oo idinkuba toban kun oo dhalinyaro ahaa idin sugaysa oo aad qaraad u gaadhaysaan kii idin diida jumuud tajmiid iyo iqsaa baa ku samaysaan hal mi- hal min xaqi an as'al maxaa tobanka kuna dhalinyarada idin daba socda diintooda gacantiina geliyay idinkoo ustaad iyo dhakhtar iyo muhandis uu idinka buuxo nimankiina muxuu ahaa madaxda madaxda maxaa diintooda gacantooda gacantiina geliyey Ah, waxaan waxba kama jiraan sheekh hadda kahor ba waxaan ku idhi niman dhalinyaro ah waxaan u malaynayaa eh, eh, muxuu ahaa eh, reer guro raaciyo maxay dhihi jireen iyo caruur waa loo waa- waa la isaga warramaa wagti ma is- isma arkaan xun baa kolley xaggaa idinka jiro xaqaad isleediin soo maha nin baa yidhi jooji masalada laakiin waxaan idin leeyahay bal soo eega soo eega wax aan ahayn sheeka xariirta markaad ciraysato madanonaysaa war waxaan waa sheeka xariir
جزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابال مريو آه، انت وينو فايديي ميزانك حسناتك إلهي سبحانه وتعالى هينو قدره إننا إلهي سبحانه وتعالى هينو قدره كوا هذا الكدقيستا انتي سواناك سنة راعة آه، شيخ ويردك دقيقة وديد halkaas idinku soo khulaasayna su'aalihii ee nadwadeedna halkaas inoogu soo dhamaatay sala allahu wasalam calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته